xarigga wuxuu u dhacay niyahow xalay abbaaro markii cishihii la tukaday goobtiisa shaqada agaasimaha loogu yimid askara timid ilaa hadda meel jaani ciribo dhigeen ama ay geeyeen kama warhayno sida askar askara wadato oo inay ka socoto maamulka degmada isku sheegaya sababta loo xiray waxaa awaanaynayna annaka in ay tahay arrimo maalmahanba degmada ka socday oo sacaburin zaa'id ay socotay in guddoomiyaha uu shalay hadal jeedin oo ka sameeyey masaajidka uu dhahay isbitaal maalmahanba in la dhisay degmada ay dhista ay rabtay oo maamulka ay dhisaan in dadkii qasab qasab inay qof walba qasab ay ku tahay in lacag ganacsatadana gooni lacag looga qaadi doono dadka shacabkana lacag laga qaadi doono degmada degan oo guddoomiyaha oo qasab inuu lagu qaadayo lacagtaas uu ku sheegay masaajidka dhexdiisa marka hadalladaas oo la aruuriyey dadkii oo in la wareystana ayagana ka cabsanayo oo caburintaas darteed in iyagana la xero saas darteedaa kaliftay marka in beejka lasoo dhigo warkaas warkaasaan loo aanayna xerigiisa wallaa annaga waana loo diiday in aan raacno ama aan daba kacno cabdibilooyinka guud waxay yimaadeenba goobtiis shaqada meeshaan laga watayba askarta ee ka wadatay hadda meesasho joognaa ma dhihi karno laakiin maamulka ayaa loo aanayna inay yihiin dhanka ay u xeran yihin maya kama warhayno weli degmadiia waxay tahay degmo caburis ayaantaanba ku jirtay oo qof hadda runta ka hadli karta aysan jirin maya hanjabaad oo toosa oo qof oo soo wacda ma jirto hadalkaas laba saac markuu yaalay warbixintaas uu soo dhigay laba saac gudaheeda ayaa ku xirmay alla soo raadsadaba ciidanka ay u yimaadeen ciidanka laakiin waxaan hubnaa inay yihiin ciidanka degmada ka shaqaynaya oo saldhiga booliska ciidankiisa marka dadkaas le ciidankaas le noo yimid annaga degmada ciidankaas aqoonsan karnaa laakiin meel hebela lagu xira ma dhihi karnaa